sida aad warkaba ku maqlayseen xiisad ayaa ka taagan garoonka diyaaradaha ee magaalada doolow maanta kadib markii iska horimaad uu dhiig ku daatay oo halkaasi ka dhacay siday v o eda u sheegeen goobjoogayaal iska horimaadkan ayaa la sheegay inuu daba socdo laba keys oo ka kala dhacay magaalooyinka beled xaawo iyo doolow bisha siddeed iyo tobankeedii ayaa magaalada beled xaawo qarax lagu dilay allah u naxariistee taliyihii ururka siddeed iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka maxamed aweys kaas oo dilkiisa loo soo qabtay saddex qof oo isugu jira laba sarkaal iyo qof shacaba warbixintan waxaa magaalada kismaayo goordhoweyd ka soo diray wariyaha v o e da aadan maxamed salaad iskahorimaadkan saaka ka dhacay degmada doolow ee gobolka gado ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii ay isku dhaceen ciidamo kuwa oo ku sugan degmada doolow gaar ahaana garoonka diyaaradaha ee degmadaasi iyadoona ay ciidamo ka gadooday sargaal lagu eedeeyey in uu dilay shakhsi ay baaritaano ku hayeen saraakiisha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda soomaaliya kaas oo maxkamadayntiisu ay ka socotay degmada doolow ee gobolka gado sida uu v o a u sheegay xildhibaan mustaf maamow geedi oo ka mid ah mudanayaasha baarlamanka jubbaland islamar ahaantana goobjoog u ahaa xilliga weerarka uu dhacayay
si hordhacay horta bu waa arrinta weli waa qasan tahay waxaa hadda laakiin lasoo gaaraysiiya ciidamadii oo eelboorka iyo alnesyarinta uu dhintay allah u naxariisto taliya ku-xigeenkana sugidda asaga naftigiisa dhaawac waxbaa soo gaaraya maqlaya marka garoonka shicib badanna waa ku jireen marka tiro rasmiga kuma siini karin laakiin dhimashana waa jirtaa dhaawacna waa jira khasaare badanaa jira waa tahay eeraboodka yaa joogay oo lasoo weerarayaa eeraboodka markaas waxaa ku sugnaa qolo gorgor ah iyo taliyaha nabadsugidda iyo maxkamadda yaa soo weeraray ciidan is aruursaday oo yarka habeenkii la dilaayay qabiilkiisa ah oo qabiil ah oo dhinacna dowladdana ka ah ayaa ayaa ayaa soo weeraray marka maxay doonayeen dhallinyarada weerarka soo qaaday dhallinyarada weerarka soo qaaday waxay doonayaan yarkii oo habeen hore baaritaanku ku dhimanayay ninkii baaraya oo gacantiisa ku dhimanaya ayaa ilaa waa ilaa waa dillayna intaana loogu dilay leeyahy garta maxkamadeedaba dhammaaneen oo maxkamadana shalayaa la bilaabay dhegaysiga marka waan dillaynaa leeyahy ciidankana waa laishor fadhiyaa xaaladda laakiin jawi ahaan hadda magaalada way degan tahay garoonkana magaalada ilaa iyo shan kilomitir oo kale u jiraayo marka jawiga magaalada waa degan yahay garoonka waa meesha hadda laishor fadhiya jenaraal jamaal xasan sarey taliyaha ciidanka nabadsugidda gobolka gado u qaabilsan dowladda soomaaliya ayaa dhankiisa v o a uga warramay sida ay wax u dhaceen iyo xaaladda guud ee degmada doolow ee gobolka gado waxaa soo baxday ciidamo militariga ah oo ayaantaanba oo maxbuuska hayay oo ayaantaanba geedi iyo safar ku jiray oo oo gobolka dib looga celinayo gorgor la yidhaahdo inay diyaarad u timid ciidankaasu inay baxayeen safarkoodii inay sii wataan lagu soo amray wixii harsanaa arrintaa markay dhacday nimanka ninka maxbuuska ana ayagaa hayay ciidankaas baa gacanta ku hayay dad is-abaabulay oo shacab ah iyo oo qabiil ah oo wiilkii hore oo uu dhintay oo ninkan maxbuuska oo gorgor ay gacanta ku hayaan dilkiisa lagu eedeeyey inuu dilay isagu oo shalay dacwadiisa la fur inay yidhaahdeen ninkii baa la qaadayaa eerboorka laga dhoofinayaa aan ishor taagin oo ninkaa aan la qaadin sidaasay dagaalka aada maqasheen oo wax ka eerboorka ka dhacay sidaasuu ku dhacay dhimasho dhimashada waa laba qof laba qof weeye oo mid uu sarkaal yahay oo taliyaha ka ah taliyaha saldhiga eerboorka ninkii ahaa uu yahay yaa ku dhintay dhaawac adigu ilaa toban qof gaarayana oo shacab iyo askartiba shacab iyo askartiba uu jirtoona wuu jiraa saasay wax u dhaceen warar baa sheegaya in askar etoobiyaana oo goobta joogay ay ku dhinteen taa maxaa ka jira arrintaasu dhaawac anigu waa hubaa oo goobta joogay laakiin dhimasho ma xaqiijin karo arrintaas dhimasho labaa la hubaa gartay waa dhinacyadii dagaalamay iyo dad shacaba intaba xabaduhu ay meelaho meelo kala duwan ay ku haleeleen xabadihii laisku ridaayay inkastoo xaaladda guud ee degmada doolow ay degan tahay haddana waxaa soconaya waanwaan kala duwan oo la doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda ka taagan garoonka diyaaradaha degmadaasi iyadoona ilaa iyo hadda ay weli ishor fadhiyaan dhinacyadii dagaalamay balse saraakiisha ciidamada ee ku sugan degmadaasi ayaa sheegay in ay wadaan qorshayaal lagu duminayo xiisadda ka taagan degmadaasi aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo